kulantin wanaagsan iyo weliba cawaysin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington toddobaadkana qodobada aad ku dhegaysan doontaana barnaamijka cawayska washington waxaa ka mid ah haweenay siddeetan jir ah oo gaadhi duuga oo ay leedahay iskaga kala gudbaysa laba magaalo oo isku jira masaafo ka badan saddex iyo toban kun oo kilomitir barnaamijka ayaad ku maqli doontaan halka ay magaalooyinkaasi ku yaalaan iyo weliba sababta ku kaliftay iyadoo da'daasa inay safarka intaa leegu badheedho sidoo kale waxaa dhegaystayaal barnaamijka aan ka midhnaan doonin qaybtii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo toddobaadkanna barnaamijka cawayska uu inagula cawayn doono fanaanka maxamed siciid biike
ergaabo heestii ugu horreysay aan qaaday waxay ahayd midhisho kabacdi heestaasi goobtii kugu horreyseed ka qaaday ma xasuusan waxaa dee cergaabun baa ka qaad walaa haye sanadkuuna waktigaan kabanka bartay bay ahayd two thousand fourkii
iyoba waa yaabe bal ka waran haddii aad qawaddo magacii caadiga ahaa ee lagu yaqaanay kadib markii ay dadweyne kala duwan kula wadaageen amaba magacaaga oo kale ay yeesheen marka magaca waxaa la yidhaha dacwi jaajuur bataax sagbad sibir garri niis miir xadiid tool muraaxad gelmaseer ordinateer shaag baabuur hilqadaha dhegaha muraayadaha indhaha shalmad iyo ashaadh isku jira kaba buud iyo surwaal waxaasoo dhan maan la wala baxay welibaan soo yareeyay xabxabyabart
iyo qaar kaloo badan dadka qaarna waxay idhaahdaanba ambaba aan ka maqli jiray magac maskiin lagama aha waxaan leeyahay dheera oo haddana badana ah barnaamijka cawayska ee toddobaadkan ayaad ku maqli doontaan aan ku bilownay dhegaystayaal haweenay siddeetan jira oo ka mida dadka asalkoodu caddaanka yahay ee dalka koonfur afrika ayaa sheekadeedu ay si gooniya ay bulshada u soo jiidatay kadib marka ay qaadatay go'aan dad badan ka yaabiyey iyadoo oo doonaysa inay gaadhi duuga oo ay muddo dheer haysatay ay ku tagto magaalada london islamarkaana ay shaah la soo cabto boqoladda waddankaasi ingiriiska haddaba yaanan sheekadayda ka diline waxaa ku dheliyay haweeneedaasi go'aankan waayaha safarkeeda ay ku mudatay ama ay kala kulantay iyo weliba halka ay haata ku sugan tahay waxa inoo haya xuseen barre aadan oo sheekadan si dhow la socday bal haddaba xuseen nooga waran sheekadaas iyo weliba haweeneydan sida ay ku timi shirwacow ee sheekadan waxay ku saabsan tahay haweeney lagu magacaabo julia albo oo siddeetan jir ah oo u dhalatay dalka koonfur africa gaar ahaan dadka caddaanka ah ee laga tirada badan yahay halkaasi ku nool julia waxay sida caadaha dhegeysan jirtay idaacadaha inay dhegeystay jeclayd maadaama ay qof weyn tahay oo aanay meel tegayn oo howlo badan aanay qaban oo waqti badan oo firaaqa ay haysato taas isku maawalin jirtay saas isku maawalin jirtay teeda kale odaygeeda ayaa beridhowta dhintay marka iyadoo murugeysan baa maali maalmaha ka mid a waxay dhegeystay idaacadda waxaa laga hadlayay eedaha musuq maasuq ee loo haysto madaxweynihii hore dalkaasi jacob zuma waan gartay markaasaa telefonkii bay qaadatay waxay la hadashay barnaamijkii barnaamijkii socday idaacadda ka socdaytoos uga socday bay la hadashay waxay tiri anigu waxaan haystaa gaadhi aan soddon sano haystay bay tiri meeshaan doonana waan ku tegaa waxaanse garan la'ahay jacob zuma baabuurtan qaaliga ee faraha badan leh waxa uu ku kala falayo xaggu ku kala gaaraya siduu kala yeelaya de waan gartay iyadoo gaari duuga haystaa gaari duuga haysataa waxay tiri soddon sano labaatan sano meelaha qiyaastii waan haystaa si fiican bay igu shaqeeyaa meel alla meeshaan rabana waan ku tegaa ninkan madaxweynaha intaasoo baabuur haysta weliba qaaliga ah siduu kala yeelayaan garan lahay suaal muhiima isweydiisay waxay ku marka maxay tallaabo qaadee waxay tallaabo qaadee waxay sheegtay anuu maanta haddaan go-aan gaadhay tiri waxaan awoodaa gaadhigaygaasi oon hubaa inuu intuu iga qaado south africa i geyn karo ilaa london waa qaarad ilaa qaarad qaarad ilaa qaarad oo weliba aan fursad u heli doono inaan boqoradda shah la soo cabo bay tiri dhegeystayaashii markaa telefoonka ku jiray khadka ee barnaamijka qaybgelaya baa ku dhiirigeliyay oo ku yidhi wallahi fikraddaas waa fikrad fiican haddii ay kuu suurtogelayso caafimaadka uu ku ogolyahay gaadhigaaguna saad sheegtay uu fiican yahay uu ku wadi karo maad ku dhaqaaqdi iyagina waa dhiirigeliyeen iyagina sidii bay ku dhiirigeliyeen kadib barnaamijkiibaa maalmihii dambe ku xigay shirkadaha lasoo hadlay oo sheegay inay maalgelinayaan safarkeedaasi ayay islamarkaana diyaar u yihiin inay ka bixiyaan wax alla wixii kharash ay u bahato waa gartay sidii baa markaa waxaa dhacday dhowr shirkadood ayaa waxay sponsor ku sameeyeen ama ay maalgeliyeen safarkeedii ay sheegaysay baabuurkeediiba ay soo qaadatay oo calaamado badan iyo shirkado badan ku sawiran yihiin ku dhaqaajisay way dhaqaajisay waxay martay markaa dalalka africa sida zimbabwe iyo malawi ilaa waxay rabtay qaahira inay gaadho shan bilood buu safarkaasi ku qaatay waan gartay south africa laga bilaabo oo weliba cape town meeshay degan tahay ilaa cairo oo oo masar ah qaahira caasimadda waddanka masar hahay haye dhexday ku xanuunsatay sababtoo waa qof weyn oo da-a oo u baratay inay dee sariir iyo furaashi ku seexato laakiin waa taqaanaa africa markaad safraysid bannaankaad seexanaysaa buuraha iyo marka dhagaxdii ay ku dul jiibsanaysay mararka qaar baanay ku beegmaynin meel la degan yahay oo cuntadii iyo guryihii la degaya hodhaaladii ahayn sidaas wey marka Way sii- way sii teendha yar jirtay.
teendha yar bay ha haysatay waan gartay marka teendhadaasay maaragtay iska hoos seexan jirtay markii u darneed waxay ahayd waxay tiri maroodi baa kusoo baxay gaadhigeeda gaadhigeeduna saan kuu sheegay waa gaadhi tiyoto nooca yaryar ah waa nooca yar waana gaari dabcan dee gawaadhidii hore ah ha cid kale oo safarka ugu helisaana ma jirto marka maroodigii bay ka baqday inuu gaadhigeeda maaragtay waxyeeleeyo wadaduna waxayd wada yaroo dee aan laba qof ay isku dhaafi karin haye wa- ilaahay baa ka badbaadiyey oo maaragtay sidii bay ku sidii bay baxday kaga laakiin markay dhexda marayso ayay xanuunsatay gabadh ay dhashay iyo wiil ay- ay dhashay ayaa usoo diyaarad soo qaatay oo ugu yimid dalka malaawi haye Eh, xoogaa dib baa loo yar celiyey ilaa zimbabwe oo markaa dhakhaatiir iyo la geeyey si loo daweeye si loo yardaweeyo xaaladeeda maaragtay loo looga warhayo kadib muddo markay eh, dhakhtar ku jirtay way ka soo baxday waxay go-aansatay inay safarkeedii sii wadato haddana halkiiba kasii hamba qaaday halkii bay kasii amba qaaday zimbabwe dib uga dhaqaaqday sidaas bay yeeshay En, da-du way caawisay oo waxay tiri da-deedu waxay ku caawisay inay dadku ixtiraamaan inta badan waad aragto qaarada qaaradda africa wadamada eh, xuduudaha way kala xirxiran yihiin En, waqti badan bay qaadataa inuu qofku maaragtay xuduuddii ka tallaabo marka markaa markaa waddan ka gudbaysay waddankii kale usii gudbaysay u gudbayso tusaale ahaan ma- m- safaf dhaadheer baa la galaa baabuurtan taraagyadoo kale markay xadka yimaadaan saf dheer baa la galaa marka iyada baabuurtu waxay u galan jireen inay ka hormarto maadaamay qof weyn oo tahay qof weyna tahay gaarigeeduna gaari yar yahay oo dee iyadu keligeed ay saaran tahay Mhm.
En, aakhirkii waxay soo gaadhay qaahira intayna masar gelin markaa shan cishaa lagu hayay eh, xadka oo warqadii waxbaa ka dhidhinaa qiyaastii haye kadibna taarikadii ama gaariga nambarkiisii blaydkii ku dhejisanaabaa waxaa la yidhi af carabi u bedel marka af ingiriisigii ku qornaaye south africa kala tibaa lagu yihi ka bedel ayaa la yidhi ka bedel xaggan kama shaqaynayo ma ogtahay marka kii baa laga bedelay Waa kadibna gartay.
hotel bay weeday qaahiro maal- maalmihii ugu horeysay tagtay waxay seexatay makhaayadahan yaryar ee albeerkada loo- la yidhaha suntaani meelaha yaraa koobnaaye ee kooban ee aan hoteelna ahayn Mhm.
ee ka yar ee markaa kuwii bay seexatay Haye.
qol baa loo waayey waxaa la yidhi qolkan toddoba nin baa hurday ma- ma ma- ma seexanaysaa dhinacaaga ma ka Haa.
dhigan oo marka waxay Kula sheegtay waxay aad bay u ammaantay waxay sheegtay inay si fiican u soo dhaweeyeen oo isla markaana eh, eh, ay si nabadgelyaha ku seexatay habeenkaas kadibna ay hawleedii sii wadatay way markaa xuseeno haddaan halkaa kaa dhex galo een, weli maqaahiray joogtaa mise way kasii gudubto Ilaa im- maadaamay doonayso inay ilaa iyo gaadha ingiriiska qaahiray joogtaa waxay noqon doontaa kule inay ka baxdo oo ay xeebta gaadho ilaa eh, eh, iskandariya meelahaas si gaadhiga loogu saaro markab qiyaastii marka hawlahaasay ku guda jirtaa iminka waxa ay xustay inay horta africa ku dhalatay iyadoo south africa ku dhalatay weligeed samee arag qaa- maga- wadamadan kale ee africa ku yaala wadamadan eh, south africa jiraanka la ah ama la deriska ama yara ha waxay tiri waxay caafimaad aan ka helay oo aan ku raaxaystay oo niyaddu ay ku qabowsatay quruxda deegaanka iyo dhulka afrika ku yaala aad bay taa ula dhacday wadamada ay soo carab ah, soo hadal qaaday ama carab ku dhufatay waxaa ka mid ahaa etoobiya oo ay sheegtay inuu yahay dal ballaaran haye oo xagga deegaanka iyo cimiladiisu aada u qurux badan tahay sidoo kale waxay sheegtay inay suudaan ka heshay oo ay dad qala- qowmiyado kala duwan kusoo aragtay oo aynan u haysanba dad noocaas inay afrika ku nool yihiin marka waxay tiri safarkan waxaa ka faa'iiday eh, dad fara badan oo waan bartay qaaradii afrika ee ku dhashay ku- in- siddeetanka sanaba dee ku noolaa Mhm.
dhinac aanan ka arki jirin baan ka arko sawir kalaan imka ka haystaa Marka qaarada dal iyo dadba way soo baratay sidaas bay yeeshay wayna soo dalxiistay marka hadda caafimaadkeedina maadaamay siddeetan jir tahay waa fiican yahay safarkeediina waxay diyaar u tahay inay sii wadato.
inay halkii kasii ambaqaan waa cajiib marka een, eh, wadamada amaba dadka inta badan dee la socday wax ma ka bixiyeen fariima ah amaba falcelina gabadha intan leege daadane bixinaysa inay dee dee safarka intaa lee gasho ha oo baraha bulshada eh, waxaa jirta dad fara badan oo ku hadalhayay wadankay sii martaba eh, saxaafaddu way waraysiya la yeelanaysay sawiraa laga qaadayay En, marmar qaar waxaa dhacda oo iyadoo wadan kasoo baxda wadan kale u socota in warkii uu kasii horeeyay iyada oo lasii sugo loo oo diyaar lasii sugo dadku sawiro la galaan oo ay aada usoo dhaweeyaan waa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsanyahay xuseen barre annaguna waxaan leenahay loo wada joogay goorta ay gaadha iyo weliba in ay la soo qaxwayso amaba ay la soo shaahdo boqoradda waddankaasi ingiriiska masrixyadaha kala duwan gaar ahaan riwaayaduhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay soomaalidu iskugu gudbiyaan amaba ay ku wadaagaan waayaha kala duwan ee markaasi taagan islamarkaana ay ku sawiraan xaaladda lagu sugan yahay amaba markaasi ay bulshada ku sugan tahay majaajiliista caws waxa uu ka mid yahay dadka muddooyinkii u dambeeyey caanka ku ahaa jelitaanka riwaayadaha gaar ahaana kooxda deegaan ee ka dhisan magaalada jabuuti ee caasimadda waddankaasi jabuuti caawana caws waxa uu inoo hayaa go'aan uu dhowaan qaatay oo uu magiciisa ku bedelay hase yeeshee marka hore waxa uu inooga warramayaa waayihiisii fanka waxaana la kulantay islamarkaana uu u warramay waryahayaga jabuuti sagal siciid faarax aan idii kala baxo isaga iyo sagal anigu waxaan bilaabay dhowr iyo siddeetankii baan bilaa sideed iyo siddeetankii baan anoo caruuraan bilaabay biyasyadii ruwaadihii bilaa miisigaa baan ku soo bilaabay ilaa halkii baan kooxda deegaan maana iigu horeysa kooxan ku biiro halkii baanan ka soo waday maantana sidii baan deegaan ugu jiraa maantana deegaantiin baan caan ku noqday maantana deegaantiin baa dee adduunka magaceegu gaadhay waa kaafiyo ee waan islaamaya ninkuna ee waan kaa qaadnay marka dhinaca qosolka iyo riwaayadaha riwaayadahaad samaysay aad bay u badan yihin u qosol badan yihin tii kuugu qosol badnayd markaa daawato ama dadku ay ku yidhahdaan wataabaa qosolayd maxaa maxay ahayd horta way tiro badan yihiin qosolkeyga laakiin aniga midba aad si gaara laba si ay daabatee laakiin mid baan soo qaadayaa cali joni canada ee sigaretey markaan la baxay markii gabadha anigoo kurishbey aan ka idhi maraykanka aan ka imiday koorhkana ay gubaya kabahana ay gubaya ogsoontahay saddex nin oo rag iska diiday oo maraykankaan tagayaa leh anigoo kurishbey ayaan ka idhi fiisaan kuu samaynayaa been baan u sheegay dee markaana fiisaha socday dee waxaa socday fiisaha maraykankaa socday dee tii baan been u sheego anaaba maraykanka ka imiday idhi dee sidii baan gabadhii iyo igu aamintay waxay igu darnayd dee markay balaas igu igu timid dee balaas rambo anoo leer iyo si- siis iyo laba balaas leer iyo laba balaas ku hayo.
adoo krishbooyo meeshii baabuurta ka shaqeynay kuu timid iyo ii timid cishadaaba iigu darnayd cishadee rag rag ka dhaliya mooye dhibaato ma laabnaa layidhi waa cishada iigu darnayd marka taa baa riwaayad kuugu qosol badnayd Een, dhawaan waxaa tidhi anuu magacayga waan bedelo ma doonaba waa run maxaa maxaa kalifo magacayga u bedeshay een horta magacdii soomaalidu waad wala ogtahay adiga sagal baa la idhaa ina- mid inabtida baa sagal la idhaa tu kaloo xaafad kale aan ku arkay sagal sagaldii waa lagugu wala imanaya marka anu magaca ilo isa soomaaliya ba la bixin baan la baxay marka magaca waxaa la idhaha dacwi jaajuur bataax sagbad sibir garri niis miir xadiid tool muraaxad gelmaseer ordinateer shaag baabuur hilqadaha dhegaha muraayadaha indhaha shalmad iyo ashaadh isku jira kaba buudh iyo surwaal waxaasoo dhan baan la wala baxay weli baan soo yareeyay xabxab iyo bartiiq iyo salaatoonna way ka maqan yihiin meesha magacdii kale halkaa baan iska maray dariiq kale isaan maray magacdii baan u daayay oo markaa markaad la baxday dhagax iyo jaajuur iyo Ah.
kii guryaha qaboojinayay kii Ah.
cuntada Ah.
iyo kuraastii lagu fadhiisanayay Ah.
marka qabiilisa ayagu mise qabiilisoo halkay joogaanba war bay ka keenayaan halkay joogaanba waa qabiilisoo dariiqiisaan qabiil baan ka dhigayba qabiil baan ka dhigay hadda guri kasta waxaa ku xiran een, kii qaboojiyaha dhagax baa yaala kuraas baad marka Ah.
warka adduunka oo dhan baad haysaa biirooyadana ordinateer baa yaala xafiis kastana combyuter baa yaala xafiis kastana kombyuter baa yaala marka warkiiba adigu kugu dhan yahay aqalada dhagaxana waabad arkaysaa dacib jaajuur batax sagbadka sibidhkii waa aqalkiiba basagbad iyo sibidh la iswala gelgeliyey marka wixii lagu shiray oo dhan ba iisoo sheegaan marka xog badan baad haysaa xog badan baan ahay xog xog hayaha adduunkaan ahayba aqal dhagax oo dhan baa wararka isiyaani marka hadda hadday dadka sirdoonada ku ogaan lahayd malaha way ku qaban way lahaayeen qaban lahaayeenoo wararka anaaba ama ogsoonta anaaba bulutuud ugu tuuri lahaa adduunka
weli dhegaystayaal waxa aynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii cawayska washington markanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga iyada oo sidii aada bilowgii barnaamijkeennaba ku maqasheen uu caawa barnaamijkeennugula caweyn doona fanaanka maxamed siciid biike waxaana magaalada hargeysa kula kulantay islamarkaana waayihiisii fanka ka waraysatay wariyaha v o eeda ee hargeysa sagaal mustafa xasan nuur waa goorfiida waxaanu ku sugannahay guriga maxamed siciid cabdi biike waxaa halkani si gacmo furan iyo kaliya laaba noogu soo dhaweysay anagoo ah bahda v o e marwada biike ama maxamed siciid cabdi waa faadimo qurux wanaag faadimo kusoo dhawo v o e waan dhawalaa bismillaahi raxmaan raxiim waan dhawaa sida mustafa aad baan kuu salaamaya adigana waan ku soo dhaweynayaa si aad iyo aada weliba qalbi furan ayaan kuleeya kusoo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba walaal waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastay joogto waxaan salaamayaa labadeyda waalid dhammaan walaalahay awlaadeyda waalidiinteyda kale aad baan u salaamaya waxaan salaamayaa xaajkeyga ee hor fadhiya isagana si kaliya laaba Hawaaro, Een, jacaylku dhan aada iyo xoog jacaylku hawaaro maadaama barnaamijka caweyska washington uu caawa xaajigaagu marti noogu yahay oo marka kalena dee fanaana guriga imika maadaama dhex joogna sheekadu waa xaaji maxaad caawa annaga iyo dhagaystayaasha aynu nadhaahnaa marwadu way usoo xushay ama heesaha odaygaagu qaado heesteebaa aada kuu soo jiidatooda ku jecesha waxaan ugu jecelahay oo aanan dhegaystaa dhab ahaantiina annaga naga hadlaysa qofku jecel adoo jecel ilan waa janoo kale actari waa sidaa marka waxaan leeyahay heesta bulshada islaamka mid kasta joogtaan iyo taageerayaashiisa iyo kuwa iyagaba dee yaan isaga qura siine nagula raaxaysta qofku jecel adoo jecel waxay tahay janoo kale aad iyo aad macal qoysaskao dhan waxaan leenahay ku raaxaysta heestaasi mahadsanid heestaasi ayaynu ku furanaynaa marwadu inoo soo xushay dhegaysa habboon
qofku rabay kaajasiyo mabagayo ku joogsiye tamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale qofku jecelaadoo jecel qofku rabay kaajasiyo mabagayo ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale qofku jecelaadoo jecel aniguna aniguna jaleecada isadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifka noqob jalani maseexde aniguna aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhaxaygu jeriya iga dhaari jiifkana qof jelani maseexde ubaxjaadbaajaadaan bogga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin ubaxjaadbaajaadaan bogga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo jasisada codkaago qalbi kuu jaxaasmiyo niyad kuu jiljilicdaajaha gudhayaya
qalbikaygu kuma tago jeexaygi midigay midige ima helin jir boqolyo
waa hagaag intaasi haddaynu kaga nimaadno heestaasi jawhare ee ay noo soo xushay xaaska maxamed siciid cabdi biike oo ah fanaanka caawa halkani martida inoogu ah fadamo qurux wanaag mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu mahad celinaynaa sida ay barnaamijka quruxdiisa noogala qayb qaadatay soo dhawow maxamed siciid cabdi oo biike ku magac dhar horta biike maxaa lagugu bixiyey aada baad umahadsan tahay isaga mustafa horta su-aashaaga aan kaaga jawaabo bk waxaan ku xumaa shaaha deedna magacu bakeri buu haayo saa darteed baa bk loo soo gaabiyey waa lasoo gaabiyey Ah, bakeri masha- baa lasoo gaabiyey Ah, maasha allah aad baad umahadsan tahay bike halkeed ku dhalatay goormaad se dhalatay adigoon da-daada qarinaynin fasaxdaana noo sheeg sagalay waad mahadsan tahay anu muqdishaan ku dhashay waxaan dhashay edifo siddeetan iyo afartii waxaan ku koray ceergaabo heestii ugu horreysay aan qaaday waxay ahayd midhisho kabacdi heestaasi goobtii kugu horreyseed ka qaaday ma xasuusata waxaa dee ceergaabun baan ka qaadulaa haye sanadkuna mar waqtigaan kabanka bartay bay ahayd two thousand fourkii maasha allah aad baad umahadsan tahay taariikhdayda markaan soo koobo dee soo ururiyo horta waa- waa intaa mahadsanid Een, caawa waan ku soo dhaweyneynaa guliyo gobonnimaan ku leenahay faadmo qurux wanaag sida quruxda badan ee caawa nagala qaatay xaaskayguna aad baan u salaamaya way hor fadhidahay waxaan leeyahay cis iyo sharaf ku noolow waajibka saaran baad gudatay waxay tiri nafku jecel adoo jecel bay soo qabatay sagalay Een, maxaad inoogu furi lahayd waraysigeena iyo weliba badweyntaada heesaha inagoo marba dabaashiisa kolba dhinac kasoo gelayna heesteed inoogu xigsiin lahayd aad baan u salaamaya taageerayaasheeda meel kastay joogaan sagaley iyo taageerayaashaadaba bahweynta v o e na aad baan u wada salaamaya dhammaantood iyo wariyaal iyo fanaaniin ol oo meel kastay kala joogaan calafkoo iskeen baroo ceesh laygu kaa daro cosab iyo dhulbadlaan cagahaaga dhiglaac heestaasaan usii deyn lahaa bulshada mahadsanid heestaasi dhegaysa habboon
calafkoo iskeen bado ceeshlaygu ka daro cusub iyo dhulbadla cagahaaga cagahaaga dhigila calafkoo iskeen bado ceeshlaygu ka daro cusub iyo dhulbadla cagahaaga cagahaaga dhigila isi iyo wanaag baan kugu caawin layo isi iyo wanaag baan kugu caawin layo cilmi baan ku bari lahaa caashiq uu ku yahay cilmi baan ku bari lahaa caashiq uu ku yahay isi iyo wanaag baan kugu caawin layo isi iyo wanaag baan kugu caawin layo cilmi baan ku bari lahaa caashiquu ku yahay cilmi baan ku bari lahaa caashiquu ku yahay Ma ciyaaraye dhugo sidaa igu culustiyo ina wada cawaynaa siday cajabin lahayd siday cajabin lahayd siday cajabin lahayd siday cajabin lahayd sidee cajabin leeyahay
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin sagal mustafe iyo weliba biike barnaamijka cawayska washington ee toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan qaybta labaad ee waraysigan oo uu fanaanku kaga hadli doono aragtidiisa ku aadan fanka gaar ahaan qaar ka mid a heesihiisa oo hab masrixiyadeed loo bedelo iyo weliba heesihii ugu dambeeyey ee uu soo qaado barnaamijkeennii cawayska washington intaas ayaynu kusoo gabagabayn doonaa toddobaadkan tan iyo intaynu toddobaadka soo socda isugu iman doonno barnaamijkan la mida waxaanu idi leenahay sidaa iyo nooli kulante
wejigaaga celiyo cadho kuma abuure hadalaad ka cabatana caway kuma idhaahdee wejigaaga celiyo cadho kuma abuure hadalaad ka cabatana caway kuma idhaahdee talomanaanade caqligaagu keeno talomanaanade caqligaagu keeno kuman caasiyeenabe hadad qaado calankeeda kuman caasiyeenabe hadad qaado calankeeda talomaanaanade caqligaagu keeno talomaanaanade caqligaagu keeno kuman caasiyeenabe hadad qaado calankeeda kuman caasiyeenabe hadad qaado calankeeda sidee cajabilee